الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كنا عجرنا يقولك قال المؤلف رحمه الله تعالى بحره وخص وخص النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد وحلقه قاري إليه في النكاح حق القورك بعقده عقد جيسا إيا مهر جيسا بلا ولي وبلا شهود إنه كعقديه وكقورسده وللآن يمر خاتلان وبلا مهر إيا مهر إيا صداق لأنتي وبلا إذن إيا إذا الآن من المنقوحة تالا قورسنا إيا إذا نسوا كائن ووليها ووحده إياك لذي إنو قورسدو وفي الإحرام إيا إحرام مركا إنو كقورسدو وبجعل عتقها إيا حرين تيدا إنو كيهلا صداقها مهر كيدا ومنعه إيا منعين يديد من لو ديدي نكاح أمتنا دون قورسيد أو كافرتنا ممد قالدا وبحل تزوجه إيا حلال لماذا إنو قورسدو أكثر وحكبدا من أربعين أفر وحكبدا inuu guursado wa tasawujihi iyo guursigiisa bitaswiiji illaahi lahu guurin ilaahay uu guuriyey uu ku guursado wa amri iyo faridiisii bitakhyiiri nisaa'ihi dumarkiisa inuu doorgeliyo wa taxriimi nikaaxihinna iyo xaaraantinimaynta guurkooda la xaaraantinimeeye bacdahu dabadii ay guursadaan waxaa sheekhu leeyahay wakhusa annabiyu sala allahu alay slm fi nikaax nabigeenna moxameda sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu gaar yeelay oo khasaa'istiisa iyo waxyaalihiisa u gaarka ahaa ee ummadda aanay la wadaagaynin ka mida xagga guurka arrimahan soo socda nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuxuu u soo diray waxyigana ugu soo dejiyey inuu hadalkiisa iyo ficilkiisa iyo wixii uu sugay agtiisa lagu sameeyeyba inay ummaddiisa u noqoto tashriic iyo waxay kaga daydaan waxyiga iyo qur-aankana inuu isagu u fasiro oo u turjumo asalka markaa wixii nebigu sameeyo amaba uu yidhaahdo waxa weeye dee waa waxa ummadduna ay la wadaagto oo lagaga dayanayo waxaa jira waxyaale khasaa'isahoo isaga u gaar ah oo aanay ummaddu kaga dayanaynin khasaa'istaasina dee adillo ayuunbay ku sugnaatahay wax iska sugnaada ma aha markaa intii guurka ayuu markaa halkan sheekhu gaar inoogu soo saaro dee kutub laga qoray alkhasaa'is alkubraa oo masalan siyuuti leeyahay oo kale kutubla gaar looga qorayna waa ay jirtaayoo dee mujalladda ah intii markaa guurka u qusaysay buu halkan inagu soo qaaday hadiyo goraale shaaficiyaduna inta badan meelahan ay arrimahaasoo kale ku soo qaadaa markaa wuxuu leeyahay sheekhu wakhusa nabiyu sala alla alay slm fi nikaaxi nebi maxamed waxaa lagu gaaryeelay sala allahu calayhi wasalam guurka xaggiisa bicaqdihi inuu caqdiyan karo oo uu guursan kara bilaa weliyin wa bilaa shuhuudin ayadoonu welina joogin shuhuudna aanay joogin le'annoo waxay yidhaahdeen weli maxaa loo ictibaariyaa ruuxa dumar ah ayaa markaa kafaa'adeeda iyo ciddii u qalmaysay loogu ilaalinayaa oo waxaa laga yaabaa inay iskaga dagsoonto dee cidaan ku faahayn oon u qalmin ama cidaan dhaqaynin markaa mar haddii weligii waxaa loo sameeyey ay tahay lilmuxaafada cala alkafaa'a dee nebigu kuf oo dhan waa ka sarreeyey oo nin markaa kufgiisa yacni kuf ma u yahay iyo ma aha la eegayo ma ahayn shuhuud iyo markhaati maxaa loo sameeyey waxaa loo sameeyey inaanay dafiraadi imanin oo masalan haddii dee imika guur la ysku qabto oo ninku yidhaahdo gabadha waan qabaa ama haweenudu ay tiraa ninkana ay qabaa dee waxaa la leeyahay caddayn keena marka waxa markhaati loo samaynayaana waa inaanay dafiraadi imanin waayo guurku dee cuquudda kalee dadka dhex mara la mid maaha oo istimtaac iyo halaashi ayaa meesha imanaya ubad baa imanaya sidaa daraaddeed baa shuhuudda iyo markhaatiyada rugni looga dhigay taana dee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inuu dafiro ruux dumar u guursaday dee aamin baa looga ahaa sidaa daraaddeed baa markhaatin loogu baahan وبلا مهر وعقده وبعقد بلا مهر مهر لا inuu ku sameeyo hadda iyo mid dambatoona isagoon u jirin inuu markaa guursado dee markaas waa hibadii oo kale tii markaa nafdeeda u soo hibaysay oo kale sidaa markaas dee uu ku aqbalayay oo kale waxaa kaloo sheekhu markaas uu yidhi taasi waa bicaqdi bilaa waliyin wa bilaa shuhuudin iyadoonu weli iyo shuuditoona aanay jirin laakiin dee siiqadii markaa inuu guursaday oo markaa welidaa guursaday nebigu sala alla alay slam waa caddaynayay dadka kale ayada shuud la-aan iyo weli la-aan midnaba kuma ansaxayo laakiin culimmada qaar qaba weli la-aan in guurku ansaxayo iyo qaar qaba shuhuud la-aan inuu ansaxayo waa jiraan laakiin haddii labadaa laysu geeyo talfiiq baa la yidhaahdaa marka madaahibta lagu dhaqmayo talfiiq baa la yidhaahdaayo in madhabna wax laga soo qaato madhabna wax laga soo qaato dabeetana laga sameeyo xaalad aanu labada madhab midkoodna qabin iminka midna welilaan buu qabaa shuhuud buu qabaa midna shuhuud buu qabaa welilaan buu qabaa labadiiba intaad mid ka soo qaadato dee inaad tidhahdo un labada iyadu baa hesheynanaa waa huguursadiyo waan aqbalo dabeetana ay israacdaan taa waxba ku ansixi maayeen wabicaqdi bilaa mahrin iyo meher la-aan yacnii dadkan kale ee muslimiinta dee meher ama xala-abaa jiro dee markaa la isla garanayo ama meher dee maalan marka dambe imanaya ayaa jira wa bilaa idni wabicaqdi waxaa kaluu gaar leeyahay caqdi iyo guur bilaa idni min almankuuxati wa waliyiha iyadoon wax idan iyo ogolaanshaa laga haysan inta la guursanayo iyo weligeeda toona leannuu nebigu isagaa mu'miniinta nafahooda ka mudan oo annebiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim iyadoo taasi ay u bannaanayd oo halkaa laga qaadanayo haddana nebiga sala allah alay sl arrintaasi kama ay dhicin wabicaqdi waxda inuu markaa caqdiyo oo markaas u guuriyo waxdow kelidii naf ahaantiisa markaa inuu keliyaantii u guursado sidii tii hore aynu soo tirayn bilaa welihi wa bilaa shuhuud iyo cid kale markaa inuu laba kale isu guuriyo oo iyadoon weli iyo shuudi joogin laba kalena uu isu guuriyo labada darafood iyo labada dhinacba uu isagu tawalliyo taana waxyaalaha gaarka laabay hayd inuu hal qof labada dhinacba isagu xaggii weliga iyo xaggii kii wax guursanayey labadaba hal shaksi inuu taagnaado ayada meel quray ku bannaan tahay wuu inoo keeni doonaa laakiin inta kale kuma bannaanay laakiin nebiga sal lla ly slam nafdiisa iyo cid kaleba kuma bannaanay wa fi lixraami wa bicaqdi fi lixraam inuu markaa ku caqdiyey ixraam isaga oo markaas muxrima oo xaj ama cumro xidhan caqdigiisu markaas inuu u bannaan yahayna waxyaalaha isaga u gaarkaa ayay ahayd waataynu soo marray xadiidkii imaamu muslim nebigu sala allahu alay sl laa yankixu lmuxrim walaa yunkaxu muxrim laa yankixu guursan maayo walaa yunkixu guurinna maayo ama gurin maayo guursanna maayo loona guurin maayo ama guursan maayo cidna guurin maayo laakiin nebiga sala allahu calayhi wasalam way u bannaadayo sida xadiidka bukhaari iyo muslim ay tilmaamayaan ibnu cabbaas laga warinayo ana nabiya sal sl nakaxa maymuuna huwa muxrim isagoo muxrima ayuu maymuuna uu guursaday riwaayaad kaleo inuu xalaalaha tilmaamayana waa jiraan wa bijacli cidqihaa sadaaqaha waxaa kaloo nabiga sala allahu calayhi wasalam u gaara wayajcalu cidqahaa sadaaqa cidqaha wayajcalu nusakha qaarkood sida matqi oo kale saasay odhanaysaa laakiin waxaa ka wanaagsan wabijacli cidqihaa sadaaqaha si marka hadalku dee siya quro wada lahaad u wada socdo in cidqigeeda iyo xoraynteeda laga hela sadaaqaha meherkeeda safiya ayuu masalan xoreeyey nebigu cidqiga iyo xorayntaana sadaaqeedii ayuu markaa ka dhigay sida bukhaari iyo muslim ay xadiidkaa warinayaan gabarh markaa reer banu nadiira ayaanay ahayd yacni qoryihii maqnidii khaybare la soo qabtayna waa hayd nebigule sala allahu calayhi wasalam waa guursaday sadaaqeedana markaa wuxuu ka yeelay xoraynteedii wa mancihi iyo diidmo wuxuu la gaar yahay loo diiday nebiga nikaaxa amatin addoon guursigeed waayo ragga kale ee muslimiinta ah ee xorta ah addoon guursashadeed see qur-aankuba caddeeyey maxaa loogu banneeyey laba arrimood dee khowfulcanad zile ka baqashadeed iyo mahru xorra gabadh xora oo uu guursa meherkeedii inuu waayo dee nebigu sala allahu alay slm labadaa midnaba yacni loogama baqayno dee zine loogama baqaynin dee meherna xaalan wamaalan bana laguma lahayn markaa taasina wax meesha soo gelaysaba ma aha wa kaafiratin wa nikaaxa kaafira gabadh gaalada oo aan la mabda ahayn suxbadiisa nacaysa ayayna gursigeed walow xataa tii ahlu kitaabka ahayd ee u bannaanayd ragga kale muslimiinta ha ahaatee isaga umay bannaanayn wa bixilli tasawujihi iyo xalaalnimada inuu guursado agtara wax ka badan min arbacin afar wax ka badan inuu guursado inay markaas u bannaanayd nebiguna sala allahu calayhi wasalam dee dumar badan ayuu guursaday waxa uu ka dhintay markaa sagaal dumar ah ayuu isagaoo qaba ayuu ka dhintay oo sawda iyo caaisha iyo xabsa umu salama zaynaba bintu jaxshin umu xabiiba juwayriya safiya maymuuna yacni intaas ayuu ka dhintay markaa inuu guursado markaa afar wax ka badan oo isagu markaa halka raggii kale muslimiinta ay kaga xadidnaayeen afar kuwii hortaa kuwii addoommada hana ay laba kaga xadidnaayeen isaga sala allahu alay sl khasaa'istiisa waxaa ka mid ahaa inuu ilaahay u banneeyey inuu markaa dumar fara badan guursado waxaana markaa dumarkiisa ugu horraysay khadiija bintu khuwaylid waana tii ugu horraysay ee rumaysay xagga dumarka carruurtiisii oo dhanna iyada ayaa u dhashay ibraahiim oo mariyatu alqibtiya ay markaa dhashay mooyaane waxay ka mid tahay tacadudka iyo tirada iyo dumarka faraha badan ee nebigu sala allahu calayhi wasalam guursaday waxyaalaha markaa acdaa'ulislaam ay nebiga sala allahu alay slam ku duraan iyo islaamka oo ilaaniniska markaa shahwaani ah ayuunbay ayuu haabay yidhaahdaan oo midda labaad waa cadaaladdarra bay yidhahdeen inuu markaa raggiina yidhaha bariduu guursanano intaan doonaan guursanayaana halkaana cadaaladdarra ayay markaa ka taga waxyaalaha xataa iminka dadka lagu gaalaysiyo siday gabadh maalin dhaweyto la isu dirdirayey yacni waxooga yaroo markaa ay soo duubtay ay tilmaamaysay oo inanteedii hargeyso joogta lagu gaalaysiiyey waxyaalihii lagu akriyey waa arrintaasaa ka mid ahay inay sheegtay ila hoydeed way weydiisay oo muxuu nebiguna intuu doona u guursaday ragga kalena u yidhi afar u guursada ayaa ka mid ahay haddaba marka laga hadlayo arrintaa guursiga nebi moxamed sala allahu calay slam uu dumarka faraha badan guursaday ma ahayn uun raqabo iyo jacayl iyo shahwo markaa dumar uu qabo may ahayn waa qodobka koobaade hortuu nebigu wuxuu u guursan jiray tawjiihin iyo cinaayo xagga ilaahay uga timi ayuu hortuu u guursanayayoo dee nebigu saa iskama hadli jirin oo iskama samayn jirin wixii isagu markaa uu doono midda kale balu fiirso oo khadiija oo dumarkiisa ugu horraysay waxa uu guursay iyadoo afartan jira isaguna uu yahay shan iyo labaatan jir hadduu shahwaan yahayna yarbu iska doonan lahaa laakiin khadiijo afartan jira isagoo shan iyo labaatan jira ayuu guursaday ayada ayuu qabay oo cid kale lama guursanin ilaa ay dhimatay iyadoo markaa shan iyo lixdan jira ilaa ay dhimatay cid kale lama u guursanin dee wax kalena uma diidanayn markaa nin la yidhaahdo duwar kale waa guursanaya hadduu dumar ujeed yahay midda kale waxaa la yidhi dumarkan faraha badan dee wuxuu guursaday un isagoo weynaaday xilligu dhallinyarada hawa innagale khadiijo ayuu ka bilaabay ilaa khadiijo ay dhimatayna muu guursanin ilaa saddex iyo konto jir markuu ahaa oo dee dhallinyaradii marka dhallinyaronimada ay ka tagtay ayuu tacadud kan bilaabay midda kale dumarkii uu guursaday oo dhammi waxay ahaayeen wada carmal waxaan caaisho ka ahayn oo inan ahayd weliba badihoodu dumar wada waaweyn ayay ahaayeen ka markaa islaamaha iyo dumarkaa waaweyn ee wadacadmalkaa guursaday yacnii mashahwaani markaa dumar ujeedaba yacni waad garanaysaa halkaas inaanay taasi wax jiro ahayne wax kale ay ka dambeeyeen haddaba maxay tahay waxyaalaha laga dareemi karo ee markaa dumarkii nebiga saa loo eego xikmooyinkii iyo ujeeddooyinkii maxaa ka mid a waxa ka mida bay yidhaahdeen waa qodobka koowaade naxariis uu naxariisanaya in badanoo dumarkaa ka mid a wafe iyo xaq u gudid yacnii raggii qabi jiray ee ka dhintay ayuu in fara badan ummahaati lmu'miniina u guursaday bal masalan muslamo oo kale iyadoo da-weyn wuxuu u guursaday naxariisu u naxariisanayey ilaaninuu carruurteeda yacni agoommaha ah u naxariisanayey iyo ninkeedii ka dhintay ee jihaadka ku dhintay isagoo markaa wafa iyo xaqiisii markaa gudid u samaynaya ayuu nebigu sala alla alay slm u guursaday waa tii markaas dee markay nebigu doonayay inuu guurso waa tii lahayd carmal baan ahay oo gabadh weyn da- baan ahay carruur yaryaroo kalena oo agoonana waan haysaa hiire iyo hinaasana waan leeyahay ee ulahaa da-da aniguba kaama da-yari ta kale carruurtuna carruurtaadunba carruurtaydunbay la mid tahay tan hiiradana ilaahay baa markaa kaaga baryayaa buu lahaa waxaa kaloo ka mid ahayd xikma tacliimiya taasi xikmada barideed ayaa ayaa iyana meesha ku jirtay weliba waxaa leedahay qaayada ugu weyne asaasiga ahayd ee dumarkaa faraha badan ee nebigu guursaday ka dambaysay ama laga dareemayaa waxay ahayd inuu diinta ilaahay dadka gaadhsiiyo waayo dee dumarkii waa bulshada barhkeed ama in ka badan weeye ilaahayna wuxuu ku faral yeelay dee wuxuu ragga ku faral yeelay oo kale ayuu ilaahay ku faral yeelay waxyaalo yaray dee gaar u kala leeyihiin mooyaane ilaahayna wuxuu doonay dumarkiisi inay noqdaan kuwii dumarka ugu mudnaa bay-ooyin kala gedisan iyo bulshooyin kala gedisan iyo cumriyaal kala gedisan iyo mawaahib iyo waxyaalo lasoo kala gedisan maanay lahaayeen midda labaad dee nebigu yacnii dhinac wuxuu ka aha imaam buu ka ahaa dhinac hogaamiye dagaal buu ka ahaa dhinac wuxuu ka ahaa yacni jawaanibta noloshiisa oo dhan dhinac walba qudwaya mid laga daynaya ayuu haa xagga qoysnimada iyo sida markaa qoyska loola dhaqmo iyo sida dumarka loola dhaqmo iyo sida carruurta loola dhaqmo iyo sida guriga looga shaqeeyo haddii aan dumar ka soo wariyo oo ummadda gaadhsiiya aan la helin ma rag baa ka soo warinaya oo soo tilmaamaya yacni dumarkaa faraha badani inay axwaashiisa iyo dhaqankiisa uu gurigiisa iyo dumarkiisa iyo carruurtiisa uu kula dhaqmo inay markaa iyaguna ogaadaan oo ay dadka usii gudbiyaan ayay markaa ujeeddada ahayd sidaa daraaddeed ba ay aqwaashiisii barteen oo ay afcaashiisii barteen oo ay axwaashiisii barteen oo ay axaadiisiisii xifdiyeen oo ay sii gudbinayeenoo la weydiinayeeno wixii markaa ilaa xataa xidhiirhkoodii iyo wada maydhashadoodii ayay dumarkii inoo soo gudbiyeen oo aynoo sheegno markaa lagaga dayanayaa ile xaggaada zawj buu ka ahaaye waxaa kaloo ka mid ah arrin markaa iyana xagga bulshada ah ayaa iyaduna jirtayoo yacni xagga isku xidhka bulshada iyo dadkii markaa diinta dee dhidibada iyo tirarka u ahaa oo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu isku xidhkooda xoojinayey halka markaa dee labadiisii gacantiisiiy midig iyo bidix uu markaa dee abubakar iyo cumarba ka guursaday weliba cumar markuu ka guursaday waxay ahayd maruu u bandhigay markaas abubakar iyo oo ay diideen ayay ahayd yacni ay diideen ayuu nebigu sala allahu calay wasalam uu guursaday abubakarna inantiisii ayuu guursay inantiisii cali ayuu u guuriyey dhinac siyaasiya baa jiray oo ayadana ku jiray xikmadda iyo ujeeddada tacadudka waxaa ka mid ahayd dhaqamadii carbeed inay xididka ixtiraamaan in la dagaalankooda markaa xididka inay la dagaalamaan ceeb iyo xumaan ay warkayeen saa daraaddeed baa markaa abu sufyaan markaas oo zaciimkii hogaamiyihii quraysh ha uga guursaday waxaa la yidhaahdaa cidaagii ugu dambeeyey yani wax cidaaa oo ka dambeeyey markuu inantiisa guursaday ma dhex marin rasuulka iyo abu sufyaan ilaa markii dambe uu ka islaamay reer bani musariq sayidkeedii nimankii yuhuudda ahaa ee reer banu musaliiq sayidkoodii ayuu inan ka guursaday ayadana taasina markaas waxay sababtay inay dad badan oo yuhuudi marka ay ku soo islaamaan markaa jawaanibtaa marka dee xigmadaasaa ku jirtay arrimaha horeynu tilmaannayna waxaad arkaysaa nebigu sala allahu alay slm nin shahwaaniyahoo dumarujeedahun may ahayn waana la ogya laakiin inaynu dadka u iftiiminno waxoogay ka mida yacni ayuunbaan markaa uga jeedaan baraamsiyo waxaana laga hadlaa mid mid baa looga hadlaa ima guud ahaan baynu uga hadalay laakiin mid mid baa looga hadlaa iyo daadaya ayd iyo intuu ku guursay iyo ujeeddadii ku guursay wax alla wixii oo dhanba mid mid baa looga hadlaa markaa wuxuu yidhi waxaa kaloo khasaa'istiisa ka mida wa bixilli tasawujihi inay xalaalu tahay guursigiisa agsara min arbacin afar wax ka badan inuu nebigu sala allahu calayh wasalam guursadaa inay markaa xalaal u hayda isaga u banay xigmadaha daraaddeed wa tasawujii waxaa kaloo ka mid a guursigiisii bitaswiiji illaahi lahu ilaahay uu guuriyey inuu ku guursaday isagoo wax caqdi oo kale aanu dhicin waxaana ka mid ahayd qisadii zaynaba bintu jaxsh zayd ibnu xaarisa oo markaa xilligii hore nebigu sala allahu calayhi wasalam uu inan ka dhigtay uu isala heshiiyey arrin markaa jiray ayaa zaynaba bintu jaxshin markaa furay markaa tashriica iyadoo ilaahay uu ku baabiinayo oo ilma adsarayshoo tiri anigaa dhalay un gabadhiisa waxay ahayd in la guursadaa xaaraan arrintaasoo la baabiinayey oo lagu soo koobayo un ilma inanka ay xaaraantahay gabadhiisa inaad guursaa waa ka aad dhabarkaa ka soo galaad ugu dhashay un arrintaa daraaddeed baa markaa ilaahay ugu guriyo falamaa qadaa zaydu minhaa wataran zawajnaakaha ilaahay wuxuu hi markii uu xaaje ka gutay zayd zayd ibnu xaarisa zawajnaaka waa kuu guurinnayba ilaahay ilaahay baani waanu kuu guurinnay guurintaa ilaahay u guuriyey buu ku guursaday saa daraaddeed bay dumarka u faani jirtay odhan jirtay idinka waxa idin guuriyey aabbayaashiin iyo awliyadiinni anigana ilaahay baa min fawqi sabci samawaad iga soo guuriyey ayay odhan jirtay oo ay markaa ku faani jirtay wa amrihi waxaa ka mid ah oo kale waxyaal u gaarka la yahay faridii uu farayey bitakhyiiri nisaa'i dumarkiisa doorgelinteeda markii ay dumarkiisii waxoogay markaa ku yar adkeeyeen ee markaa nafaqo iyo biil iyo ay wax ka dooneen ayaa ilaahay wuxuu faray inuu markaa dumarkiisa door geliyo dee tii sidaa nolosha adag ee uu doortay kula sabraysa dee inay markaa kula sabirtay kula joogta tii kalena uu sii daayo yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika nebi maxamedo waxaad ku tilaabanaya dumarkaaga in kuntunna turidna alxayaata adunya wasiinataha haddaad nolosha adduunyo iyo quruxdeeda doonaysaan fatacalayna kaalay umatickunna mutcaan idin siiye wausarixkuna saraaxan jamiila ahdin sii daaye wain kuntunna turidna allah warasuula wadaara alaakhira haddii aad tihiin kuwa doonaya allah iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhira fa ina allaha acadda lilmuxsinaati kuwaas abree minkunna ka mida ajran cadiima ajir weyn ayaa ilaahay u diyaariyey taasina waxyaalihii markaa isagaa u gaarka ahaa ayay ahayd waa kii markaa xadiidka saxiixa siduu tilmaamayey ee bukhaari muslim waliya caaishii tira anigu iga bilaabay waxaanu yidhi waxaan kuu sheegayaa arrin jawaabtiisana ha ku degdegin ilaa aabbaha iyo hooyadaad kala soo tashato markaasay tidhi ma ilaahay iyo rasuulkiisa inaan doorto ayaan aabbaha iyo hooyada kala soo tashanaya bay tihi kala soo tashan maya ilahi iyo rasuulkiisa aan doortay bay tihi waxaa kaloo ka mida waxyaalaha u gaarka wa taxriimi nikaaxihinna guurkoodu inuu xaaraan yahay dumarkiisa bacdahu isaga dabadi walow xataa yaanu la aqalgelinbe-e inay markaa dabadii guursadaan ayana inay xaaraan tahay ilaahay baani wamaa kaana laku an tu'duu rasuula allah idinma sunaani rasuulka ilaahay inaad dhibtaan walaa an tankixuu aswaajahu min bacdihi abadaa iyo dumarkiisa dabadii inay guursataan ina dalikum kaana cinda allahi cadiima kaasi waxaada ilahay agdiisa mid weyn wa aswaaju ummahaatuhum ilaahay wuxuu hi aswaajda nebigu waa hooyooyinkii mu'miniinta halkaas ayuu markaa sheekhu inooga baxay waxyaalihii khasaa'ista guurka ahaa ee nebigu sala alla alay slam gaarka ahaa wuxuu hi walaa yasixu ma ansaxayo nikaaxu kayrihi nebiga cid aan ahayn guurinteedu ma ansaxayso bitawalli lwaliyi weligu inuu tawaliyow naa'ibiha marka isaga naa'ibka ka ah ee wakiilka halkiisii jooga طرفي العقد عقدية لماذا صدرع إلا إذا زوج بنت ابنه ابن ابنه اللهم إنه قورنا أيوه dee awowgii inanta inankiisu dhalay inanka inankiisu dhalay inuu u guurinayo mooyaane wuxuu sheekhu uhi walaa yasixu ma ansaxaya nikaaxu kayrihi hayri nebiy nebiga sala la sl cid aan ahayn guurinteedu ma ansaxayso bitawali lwaliyi weligii oo tawalinaya qabanaya aw naa'ibihi ama kii isaga naa'ibka ee wakiilka ka ahaa darafay ilcaqdi caqdiga labadiisa darafood xagga guurinta iyo xagga aqbalidda leanna weligu wuxuu leeyahay guurinta iyo ijaabka weliga ama ciddii ka wakiili zawje wax guursanaya ama wakiilkiisao xagga aqbalaadda iyo ija yani qabuulka ayay leeyihiin waayo nebigu sala la ala slam laa nikaaxa ilaa biwaliyin washaahiday cadlin guur ma jiro allaahuma dee ilaa weli in la helo iyo laba markhaati oo caadiliina mooyaane xadiidka bayhaqi waxaa warinaya dabaraani baa warinaya awsadka daaraqudni baa warinaya bayhaqi baa warinaya imaamu shaafici baa markaa warinaya laakiin muxuu ka soo reebay ilaa fiima idaa zawaja marka uu guurinayo awowgu ilaa idaa ilaa fiima idaa zawaja markuu guuriyo mooyaane awowgii binta ibnihi inankiisa inantiisii ayuu ibna ibnihi inankiisa inankiisii u gurinayaa laba carruura oo midna inankiisu dhalay oo uu awowu yahay oo inan ah iyo mid inan uu inankiisii kala dhalay waa laba ilmaadeera ayuu isu guurinayaa waxaana dee lagama maarmaan ah marka awowgu isu guurinayo an yakuuna alabu mayitan aw saaqida alwilaaya ila wilaayadu say inoo iman doonto waa waa la kala horeeyaa waxa ugu horeeyaa waa aabbaha awowga aabbaha aabbihii baa ku xigaa markaa waa inuu dee inanka iyo inantaba aabbahood meesha ka maqan yahay oo aanu jirin haddii kale waa laga xigaa awo aabbahaa wuxuu inantaada guurin karaa marka aad dee meesha ka maqan tahay adigu ee xisanow sharcan aad uga maqan tahay eed ama dhimatay dee ama aad wilaayo lahayn ama aada maqan tahay dee lagu waayo inan kale dee ina aabbihii baa ka xiga markaa waa inuu meyitayaa mid dhintay ama saaqid alwilaaya dee wilaayadisu mid ay dhacday oo dee ama asaasaqay amaba waalan amaba gaala amaba addoonahon wilaayo lahayn waa inuu yahay markaasuu labadaa isu gurinayaayo dee wuxuu leeyahay inanta heblaayo ee inankaygu dhalay waxaan u guuriyey inanka inankaygu dhalay ee hebel baan u guuriyey haddana isa markaasunbu haddana taarika kala xidhan oo wuxuu odhan inanta heblaaye ee inankaygu dhalay waxaan u aqbalay inanka inankaygu dhalay hebel hebel buu odhan isagunbaa labadiiba samaynaya isla markiiba biaanin waaxidin yani waan u guuriyey haddana waan u aqbalay gacantaa mid iyo gacantaa bidixunba markaa u kala aqbalaya halkaasoo qura ayuunbay ku bannaantay meel kale kuma bannaano wayushtaradu waxaa la shardiyaa rida almar'ati haweenaydu inay raalli ka tahay binikaaxi guurka ilaa fii taswiiji ilabi aw iljaddi guurinta waa aabbuhu ama awowgu albikra inantii bikraada awilmajnuuna ama tii waalayd guurinaya mooyaane wa taswiiji sayidi iyo sayidka guusa amatu addoontiisii u guurinaya mooyaane warida zawji zawjigi waraaliyaanshaha la shardiyaa bihii guurka waraali ku yahay ilaa fii ibni sagiirin inan yar mooyane laysa majnuunan mid waalan walaa majbuuan mararka mid xubinkii taranka laga jarayna aan ahayn walaa yancaqidu guurku kuma xidhmo ilaa bilafdi taswiiji aw ilinkaax labadaa lafdi ayuunbuu ku xidhmaa sheekhu waxa uu leeyahay raxima allahu tacaala wayushtaradu rida almar'ati binikaax waxa shardiga haweenaydu inay raalli ku tahay guurka xaqa iyada ayaa leh waa in markaa laga talageliya oy raalli ku noqotaa inkastoo raalli noqoshada inanta iyo dee tii carmalka inata carmalkaana laga doonayo hadal cad inantuna hadday aamusto aamuskeeda loo qaadanayo ogolaansho hal meel ayuunbaa markaa uu ka soo reebay wuxuuhi ilaa fii taswiiji alabi aw iljadi albikr guurinda wa aabbuhu ama awowga aaba aabihii guurinayo albikra inantii reer bikarada ahayd awil majnuun ama tii waalayd markay guurinayaan ayaga waxba raalli ahaansho looma shardiyo waa weliyulmujbir baa la yidhaahdaa ama wilaayatul-ijbaar baa la yidhaahdaa waa marka weliba dee meherkeedii uu ku guurinayo ee yacni cid kufa uu guurinayo ee cadaawadi aanay ka dhexayna shuruudda dhowra ayay markaa u tahaan marka dee weliqu mana haagsan yahay weeyi hadduuse dee iibsanayo markaa mid dabadaa ka yima waxooga yar sita markaa dee uu markaa ku albaabayo dee taasoo kale lama ogola waa inuu kuf u yahay kanuu guurinaya waa inuu bimaari miliha ku guurinaya waa inaan cadaawadi jirin markaa raalliisa laba shardi oo nadarkiisa iyo fiiradiisa halkuu u doonayo ayaa ka mudan wa taswiiji sayida amata iyo guurinta uu sayidku addoontiisa guurinayo mooyaane taana raalli ahaansho looma shardiyo leannu dee isagaaba leh wa rida zawji wa yushradu rida zawji bihi waxaa shardiya ninku inuu raalli ka yahay guurka isna ilaa fi bni sakiirin inan yar mooyaane dee inan yar haddii markaa waa loo guurin karaayo dee mid iska korsata markaa waa loo guurin karaayo layidhaha bal iskaba kale iska soo korso la yidhahdo markaa carruurtaas iskaga waa la odhan karaa ma yani iska soo korso waa la odhan karaa markaa laakiin laysa majmuuna waa inaanu ahayn markaa mid waalan walaa majbuuban iyo markaa mid dee xubinkiiba laga jaray waa inaanu ahayn oo dusaa yahay dee lama guurinayo leannu hadda wax baahi oo u qabaa markaa ma jirto walaa yancaqidu guurku ma xidhmo ilaa bilafdi taswiij aw ininkaax lafdiga labadaa lafdi ee taswiij iyo inkaax mooyaane wax kale kuma xidhmo oo waxay leeyihin qur-aankaa labadaasuu ku soo arooray erayo kale kuma xidhmo laakiin labada lafdi iyo tarjamaadooda luqo kale loo turjumay unbuu ku xidhmaa haddii xadiidka nabawiga sala la ala sl waa ku tii mallagtuka haa makannaaka waa xadiidka saxiixa ah taana sheekh ibnu daqiiq alciid baa markaa iyana ka hadlayey sharaxiisa markaa uu ku leeyahay ixkaamulaxkaamka ee uu ku leeyahay cumdatulaxkaamka waa waaqica qura markaa ma dhici karta intaasoo erey in la adeegsaa markaa taas ayay markaa xoojinayaan inkaaxa ama taswiijka bay xoojinayaan lakiin madaahirta kale waxa layaaliyaa wixii lafdi laga fahmi karo ee maqsuudka iyo guurintaa laga fahmayo ee kii kalena ku aqbalo ayaa markaa noqonaysa ayay yidhahdeen dariska qaybtiona halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال فصل في بيان الأولياء أولياء وليدي قورك عدين دودي أيوه فسليهي ولي النكاح guurka weligiisu alaqrabu waa ka ugu dhow min alcasabaati casabadii iyo qaraabadii ila alibna inankii ay haweeneedu dhashay mooyaano bilbunuwati inay niman ku guurinayo isagu markaa kaasi ma laha uma almuctiqu kii xoreeyey baa ku xigaya uma casabatuhu casabadiisi baa ku xigaysa wa yusawijhu waxaa guurinaya catiiqata almar'ati haweeneedu ka xoraysay fii xayaata waliyuha wa bacda mowtiha nama lahu lwalaa uma suldaanu ayaa markaa guurinaya waxau sheekhu leeyahay waliyu nikaaxi nikaaxa iyo guurka weligiisu cidda guur weli ka noqonaysa waa alaqrabu min alcasabaat casabooyinkii iyo qaraabadii iyo raggii xagga qaraabada aha waa ka ugu dhow casabada nasabiga waxa ugu horreynaya markaa aabbaha waxa ku xigaya awowga abul abi aabbaha aabihii ahaa waxa ku xigaya walaalka xagga hooye xagga aabbo waxa ku xigaya walaalka xagga aabbo waxa ku xigaya ibnulakhi labaweyn inankeeda u tahe walaalkeeda hooye aabba ay dhaleen ibnulakhi laabka adeerkii in adeerkii sidii dhaxalka oo kale ayay u soo kala horeynayaan ila ibna buu yidhi dee ibnugu casabadu ka mid ahaa markaynu xagga baabulcasabo marka la joogo ibnigu casabadu ka mid ahaa xagga dhaxalka marka la eego weliba dee waa kii ugu horreeyey markaynu tartiibta casabada jihat lbunuwa jihat lubuwa jihat luquwa jihat lcumuuma marka ilalibna inay kii mooyaano falaa yuzawiju markaa isagu bilbunuwati dee inanimo ku guurin maayo oo hooyadii inanimo ku guurin maayo haddii aanay dee xagga nasabka aanay iskaga mid ka ahayn hadday xagga nasabka dee ay ay dee iska xigaan oo markaa cid ka xigta la waayo ibna ibna camin dee in adeerkeed midu dhalay hadduu yahay oo in adeer guursatay marka horeba dee inankeedu ibna ibna cam wuu ku guurin kara marka haddii cid kaloo ka xigta la waayo laakiin inannimo kuma guurin karo hooyadii leanna waxay leeyihiin wax dee ka dhaxeeya oo xaggan nasabka oo isagii hooyadii ka dhaxeeya ma jiro kuwaasaa markaa horeynaya xaggan qolyihii kalee dawlarxaamka ahaa awowgii hooye iyo walaalkii xagga hooye iyo abtigii iyo qoladani inta ay joogaan casabadani ayagu wilaayo ma laha laakiin haddii laba waayo dee waa in markaa suldaankii uu guuriyaa culimmada qaar qaba runtii inuu guurinayo walaalkii xagga hooyo oo abtii guuri awowga hooye guurinayo way jiraan sideeq xasan khan baa ka mid ah kitaabkiisa rawdatu madiya hadal aada u qiimo badan ayuu weliba ku leeyahay oo wuxuu leeyahy wax daliilahoo loo hayay inay awliyadu kuwan un yihiin xaggan casabadan ma jiro aayadii xadiid tilmaamayo toona bal weligu waa cid kasta oo ruuxa dumari dee haddii meelaan wanaagsanaan ay ku dhacdo dee ceebe ay ka soo gaadhayso dee walaalka xagga hooyey markaa taasi kagaba daraan karta ama abtigii ama awowgii xagga hooyo marka haddii kuwan la waayo iyagaa guurin dhowr iyo sagaashankii baa masala inan baa iyimi wuxuu uhi walaashay oo aan soo koriyey oo xaggii tolkeedna aan cidi ka joogin ayaa wadaad iska guuriy waxba kama jiraan baan ku dhi adigu gudib u meheri wadaadkaasi wuxuu meheriy waxba kama jiraan wadaadkii oo soconayaa yimi markaasuu hi alakli un miyaa wax meherinayaa mase alakli un baa wax meherinaya bal adigu wadaad wadax meherinaya so kutubta ka soo saar bal adigu kitaab alla kitaabkeed wax ku meherisay leannahu sifo wadaadnimo laydha ama sheekhnimo laydha dumarka lagu guuriyaa ma jiro waa saddex midubun inuu weligii yahay oo de isagu inantiisii ama walaashii uu guurinayo dee nin sheekha yahay inuu weligii wakiil ka yahay dee inuu qaadi yahay oo uu qaadinimo ku guurinayo laakiin siba sheekhnimo la yidhaahdo halkaa anoo joogo dumarka layu keli intaan dacarbur ugu fadhiiso ama aan gabiilay u fadhiiso oo dabeetana tii la keenaba aan ku guurinayo ma jirto marka waxaan ku bal adigu waxaad ku meerisay halka kitaabka ku tilmaamay bal sheeg alekhluumana u hayo kitaabe deedna uu iska tegey uma intaa kadib almuctiqu muctiqii iyo kii xoreeyey waa berigaa hore dee kutubta ay ka hadlayeen jihaadku ognaaye dee gaalada lasoo qafaalanaya addoommuu jireen saasayrada ay xoolaa u lahaayeen haddii casabada nasabka la waayo uma almuctiqu haddii ay addoon maruu soo martoo la xoreeyey kii xoreeyey baa guurinaya uma casabatu kaa qaraabadiisa kii uu xoreeyey hadduu haweenay yahay ka war haweenayna waxba ma guurin jirin wayusawiju waxaa guurinaya catiiqata almarati haweenaydu kay xoraysay fii xayaatiha intay iyadu nooshahay weliyuhaa weligeedii fa yusawijuhaa waxaa guurinayaa dee aabbaheed kadib awowgeed ciddii iyada wilaayadeeda lahayd wa bacda mowtihaa intay dhimatay kadibna man lahu lwalaa ciddii walaha lahayd ee casabadeeda markay dhimatana inankeediiba usoo horreynaya markaysa noolayd aabbaheed iyo awowgeed ba u horreeyey oo markay noosheena waa ciddii walaayadeeda lahayd marka iyadu dhimatana waa ciddii walaha lahayd ila weli waa laga dhaxlayaa uma suldaanu suldaankaas ayaa ku soo xigaya oo mas-uulkaa dee dadka muslimiintaa u sarreeya ama ciddii loo magacaabay oo dee iminka innaga qaadiga degmadu markaasuu ka dhigan yahay ayaa guurinaya asuldaanu waliyu man laa waliya lah suldaanku oo qofka mas-uulka muslimiinta u sarreeya ama ciddaa markaa u magacaabeena waxa weeye weligata aan weli lahayn wayushtaradu fi lwaliyi weliga waxaa loo shardiyaa xuriyatun xornimaa loo shardiyaa wa dukuuratun ninnimo ayaa loo shardiyaa wa rusdun toosnaan baa loo shardiyaa وعدالة العدالة أي الله شرطيها وعشاق لي ويشترط وحا الله شرطيها لصحة نقاعة الولي قولك يسحيتاك حق ولي وحا الله شرطي حرية الحرية هدو أدوني هاي ولي ولا يمره وذكورة النماء يا الله شرطيها هويني ولي من نقطه لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها si xadiidka nebigu sala allahu alay slam wuxuu yidhi haweenay haweenay ma guuriso haweenay nafteeda ma guuriso wa rushdun rushdi ayaa la shardiya rushdiga waxa weeye inuu qofku adduunkiisana hagaajisanayo diintiisana hagaajinayo ayaa la idhaha qof toosan waa inuu yahayoo rushdiga maxaa markaa did u ah yacni waa mubadirkii kii markaa wixiisa halaynaya ba'binaya waynaanu ahayn wacadaalatun cadaalad baa loo shardeeya kii isagana faasiq ahaa ee aan markaa waxba ka dhowrsanaynin kaana isagana dee weli ma noqonayo laakiin waxay culimmadu yidhahdaan xilliyadan dambe ee dee fisqigu iska wada camimay ee haddii kan laga kaxeeyo mid kale loo geeyo la mid yahay ee haddii qaadi loo geeyo la mid yahay ee wixii bay isla wada midkii un dadkiiba wada noqdeen dee kaasunbaa guurin markaa midda kale waxaa la yidhi xaggan wilaayada aabbaha oo kale waxaa la yidhi hadduu isbiirtooraha ugu liita yahay inantiisu bay meel wanaagsan martaa buu jecel yahay marka wilaayadu yacni inuu caadilay inuu toosanya inaanu toosnayn iskuma xidhna waxaa sheeku uhi fa in cadala haddii uu cadilo oo uu guurin waayo ow saafara ilaa marxalatayni ama laba maalin socod u safro ow axrama amaba uu xarmado ow araada tasawuja ama uu doono guursi bimooliyatihi tii weliga u ahaa inuu guursado ayuu doonay bimuwaliyatihi zawaja suldaanu suldaanka ayaa guurinaya wuxuu sheekhu fa in cadala hadduu cadilo u diido ruux dumar ah oo qaangaadha oo caqli leh ayay heshiiyeen dee qof kufaho u qalma halay guriya bay tiro waa diiday ma gurinayo bu weliguna wuxuu xaq u leeyahay ciddaa ruuxa dumar weligiiba guursatay waa ku duri karaa min jaanib iddiin wa min jaanib alkhuluq tini badan baynu ka hadlay kafaa'ada oo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi idaa jaa-akum minman tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuh hadduu idin yimaado midaa raalli ka tihin diintiisa iyo akhlaaqdiisa u guuriya haddii kalea fitna iyo fasaad weyn baa imanaya markaa wuxu uhi midaa raalli ka tihin diintiisa iyo akhlaaqdiisa haddaad diintiisa doo tale maba tukatid xaq baad u leedahay akhlaaqdiisa haddaad tale dhaqan qof dhaqan laba matid haddaad tidhaahdo qaadkaad laba daanba ku cunta haddaad tidhaahdo tag yani xaq baad u leedahay laakiin waxbay baranaysaa iyo maya macaynka waa laga wen yahay iyo maya ma guurinayna iyo waa reer hebel iyo waxaasi wax markaa sharcigu ogol yahay maaha markaa iyadoo ruuxii dumarkay qof dee u qalmo oo aan dee ceeb sharci yar ahayn ay dabatay ayuu diiday ow saafara ilaa marxalatayn laba maalin socod meel ayuu safru ku maqan yahay maa laba maalin socod iyo wax ka sii badan dee waa xilliyadii hore ee labada maalin socod la soconayee haddana la soo soconayay ee dee dhibta fara badani ay ka jirtay meeshiina dad isu baahan ayaa jooga dibdhigaa lasii dibdhigaya intaa inaa labada lasii soconayo haddana lasoo soconayo ilaa xilligaa wax la yacani laysku gaadhaa ma jirin oo wax lagu wada hadlaa ma jirin ow xarama ama waa xarmadayoo xaj ama cumruu xarmaday intuu soo noqonayo suga la odhan maayo xajka ama cumrada soo dhammaysanayo ow araada tasawuja bimuwaliyatihi dee gabadhii weliga u ahaabaabu doonaya inuu guursado dee in adeertiibuu doonaya inuu guursado isagaana u weliya dee ana isu guuriye mi odhanaya markaa waa maya zawaja suldaanu suldaanka ayaa markaa guurinaya oo naa'ib ka noqonaya cadligu dee waxa weeya waa xadgudub dee xadgudubna yaa suulinaya meesha ka saaraya dee qaadiga maxaa loo samaysa qaadiga ciddii gardaroonaysa inay qabto ciddii xaqan xaqiisa la siiyo markanuu maqan yahay dee la sugi kari maayo ama uu ixraamto yaa markaa meeshii sii buxinaya dee sadaaqaa sii buxinaya wilaaya hadii khaaskeeda dilo wilaayada caamkeed baa imanaysa hadduu doono markaa inuu dee taa weligii urusaado dee sadaanka halkiisii gelaya waxaanu nidhi uu safro haddii la safriyo meesha kuma jirto haddii inantii la safriyo dee taa kitaabkuma sheegin oo iyadoo in la kaxeeyo maanta laakiin dee waxa markaa lagu yacni loo lahaa ha guriyo suldaanku dee gaadhidii baa adkayd maanta adduunkii dee waa kan tuulada noqday americada ugu dambaysa hadduu joogo iyo australia xagga ugu dambaysa hadduu joogaba maanta waa la isgaaraya waa la wada hadlaya waa la is arkaya marka iyada halkaasuu joogaay ha la iska meheriya la odhan maayo waa in lala hadlaa waa inuu cid soo wakiishaa markaa haddii la heli kara de haddii la waayana dee waxa gurinaya markaa suldaanka inagu waxaynu nahnaa dee ka ku-xigaa ha guuriyo laakiin shaaficiyada iyagu ka ku-xigaa oo masle haddii abiloo walaalkii oo kale haddii walaalkii adeerkii oo kale shaaficiyadu ma qabtay waxay leeyiin walaa waxa loo guurayaa qaadigaa loo guuraya leanno kan dee wilaayadiisi way joogtaa iminka hadduu waasho oo kale ama uu gaal yahay oo kale ama wasaasaq oo kale kii aqrabka ahaa waxay u guraysaa kii abcadkaaha ku xigay dee hadda ila kii aqrabkaa wilaayadiisi baan jirin iminka kii aqrabkaa wilaayadiisi baa joogto kan wilaayadiisa hortaagan maqnaanshahan iyo gaariwaagan ama dee dulmigan uu samaynayo ayuunbay sortaagtiina markaa qaadigaa meesha ka saaraya ee aqrabkii gurin maayo bay leeyihin qowl ama wejna waa jiraa yani inuu aqrabku abcadku markaa gurinayo wa qudima waxaa la horaysiinayaa cinda ijtimaaci awliyaaa awliya markay ku kulmaan fii darajatin biqurcatin qorituur ayaa la horaysiin ayaa lagu kala horaysiin gabadhi waxay leedahay awliyaa fara badan inama ay walaalayiin oo dhowra adeero dhowra bay leedahay ilma adeero dhowra bay leedahay waa wada joogaan mid waliba anaa gurinaya buu leeyahay dee biqurca ayaa lagu horaysiin marka anaa gurinaya anaa gurinaya waa kanaa kaa weyniye kanaa mar hadday wada qaangaar yihiin way iskaba leeg yihiin ma kala rajaxayso taasi ha hadday adu midna aabbiye hooyaba la yahay midna aabba un la yahay kan xagga aabbiye hooya horeynaya laakiin markay ma shaqo isla wada yihiin ama layaab isla wada ama adeer ama ilma adeer isla yihiin mid walibana soo taagay anaa gurinaya anaa gurinaya uu yahay dee mid walbana ay u idantay ayada hadday tira aduu kaa soo guri mid kale ma imanayo ayadana waxay tihi dee anugu idin dhex geli maayo waa ii simantiin day guuriya un markaa waa loo qori tuuri hadday tahay warkaasuu guuri maha kale faduuli buu noqonaya wayushtaradu fi shaahidayni labada markhaati waa loo shardiyaa maa fi shahaadaati shahaadooyinka waxa inoogu iman doona wayushtaradu waxaa loo shardiyaa fi shaahidayni labada markhaati waxaa loo shardiyaa maa fi shahaada shahaadaati maa yaati fi shahaadooyinka waxa inoogu iman doona oo baabu shahaadaad oo qadaaga xagga kitaabka ugu dambaysa ah ayuu shuruudda shaahidka ka hadlayaa waxaana ka midow ina odhan doonaa shardu shaahidi xuriyatu wacadaalatu wa basarun wa samcun wa nudqun wa rushdun wa cadamu takafulin wa muru'a shaahidka shardigiisu bimacnaa waa mufradu mudaafuro shuruuddiisu waa xoriyo xor weyne addoonma noqda markhaati wa cadaalatun cadaalad baa la shardiyaa faasiq isaga markhaati ma noqdo walikhtibaaru sanatan cala alasax waataynu soo maraynay de hadduu markaa qofku cadaaladxumadii ka toobad keenana iminka soo weysayso wa waxa caan ahaan jirtay marka la meheriya in la yidhaha warma tukatabay baroodin waa weyse u dhiiba iminka walikhtibaaru sanatan cala alasax war ninka markuu toobad keenay sanad baa toobadiisa la eegaya markaas un baa wax la weydiin karaa ama markhaati laga dhigi karaa lakiin hadda in weyse yar loo dhiibo maya markhaati ku geli maayo wabasar waynu wax arkayaa labada qof isguursay waynu arkayaa وسمع وين مقليا ونطق وين هضليا والرشد وين مركا قف توسا وادوين سيدين زوجتنا وين يهي وعدم التغفل كمد مركا noog weynaan ahayn nooga weynaanu ahayn hadduu qof noog yahayo markaa haco ama sagagar hadduu yahay markhaati noqon maayo waa muruucatun muruuca la shardiyaa inuu qof akhlaaqda iyo dhaqanka dadka la midka ah la da-da ah في ذلك الزمان وفي ذلك المكان ممن يراعي أحكام الشرع وأدابه dadka la midka ah ee aadaabta iyo akhlaaqda sharcigaa dhowra ee la baca akhlaaqdooda dhaqankooda qof ilaaliyo weynu kaan waxba ilaalinaynin kana markhaati cidi ka dhigan mayso wayancaqidu nikaaxu guurku wuxuu ku xidhmayaa biibnayo zawjayni labadan isguursanaya labadoodii inan wa abawayhimaa labadoodii aabbo wa caduwayhimaa labadoodii cadow wa bimasuuray alcadaalati laba cadaaladooda ay qarsoon tahay lalislaami waalxuriyati kuwa islaamnimada iyo xornimadoodu ay qarsoon tahay maya walow baana hadduu caddaado fisqu axadihimaa midkood faasiqnimadii cinda alcaqdi baana waxa caddaaday butlaanuhu inuu buray ayaa caddaatay xaggii markhaatiyadii buu qaar inooga soo qabtay wuxu uhi wayancaqidu waxa uu ku xidhmayaayoo markhaati geli karaa guurkii wuxuu ku xidhmayaa biibnayi zawjayni labadan isguursanaya labadoodii wiil oo waxay noo gartaa ibnay kulli minhumaa laba inanoo islaantu dhashay markhaati waa noqon karaan laba inanoo ninku dhalay markhaati waa noqon karaan miduu ninku dhalay iyo miday markaa iyadu dhashay waa noqon karaan laba ay iyagu dhaleenna way noqon karta oo labaday dhaleen siday markhaati u noqonayaan waxay ku noqonayaan dee hadday kala tagaan iyagoo laba inan isu leh waatan carruurta qaar baa waalidkood isku celiyaa dee markay isku celiyaan hadday labadoodina markhaati ka noqdaan labadii ay dhaleen taasina waa wax ku bannaan wax diidaya ma jiro wa abaweyhimaa labadoodii aabbo iyaguna markhaati waa ka noqon karaan oo garanay aabbaha dee zawjka garanaya isagoo markhaati wuu noqon karaa ilaila idinkiisa wax guursanaye aabbaha laakiin gabadha siduu markhaati u noqon karaa ila isagii baa wadiyahe waxay yidhahaan waxaa masaladaa lagu suuraysan karaa uun masalan inay labadan aabba laba qof oo islaama yihiin labadan isguursanayaana laba gaalo yihiin zawjadu akh gaala markaa walaal gaala ay leedahay markaa akhi gaalkaabaa gurinaya labadii aabbe ee kii inanka dhalay iyo kii markaa inanta dhalay oo dee muslima markhaati bay ka noqonayaan saasubay ku dhici kartaa asalkeedaba haddii uu weligu mutacayin lishahaada yahay inuu intuu cid wakiishaysa markhaati noqdaa ma bannaano waana masalada ay diidaan kifaayatulakhyaarka iyo kutub badan laga yaabo inaa ku aragteen odhanayaan haddii uu weligii wakiisho oo uu markaa soo xaadiro oo facaqada alwakiilu iyadoo weligiina joogo wakiilkiina uu caqdiyo ma ansaxayo taasoo loo fahmay macnaheeda in badan oan fiqi aqoon u lahayn u fahmeen mar hadduu weliguba joogo cid ma wakiilan karo masaladu taa maaha masaladu waxa weeye weligii waa aabbo aabbii baa qof wakiishay isaga iyo mid kalena markhaatiyadii bay noqdeen taasaan ansaxaynin laakiin intuu cid wakiishay isagoo fadhiyay in la guuriyo laba iyo saddex markhaati oo kalena ay joogaan taasi waa mid bannaan laakiin masalada la diidaya waxa weeye waa inuu qof wakiisho isaga iyo mid kalena ay markhaatiyadii noqdaan wa abaweyhima waa caduwayhimaa labadoodii cadow labadii cadaawa ay ka dhaxayso nahyana markhaati wanahnaqnaayana taasi dhib male waayo cadowgu markuu wax ku furayo ayuunbaa la diidaa yacni hadhowto in yani waa bilabu markhaatiga dafilaayana waa wax markaa aan hadda olin wa bimasuraya alcadaala laba cadaaladoodu qarsoon tahayna guurkii waa ku ansaxaya markhaatigooda macnaha mas-uulaya alcadaala kuway asurantii waxa weeye daahir ahaan labadan qof waa la yaqaanaa laakiin hoos ahaan baan loo aqoonin hoos ahaan baan loo aqoonin dee qofka markhaatigelayaana qof markaa daahiran wabaadinanba cadaaladiisa la yaqaano waa inuu yahay lalislaami walxuriya miday islaamnimadiisu qarsoon tahay ama xornimadiisu qarsoon tahay kuma ansaxayo markhaatigii guurku haddii mid horamaan la soo kaxayo la yidhaha soo kax dee waa in la yidhaha horta war ma islaan baa horamadu dee la islaam iyo gaalba waa leeda way lala joogaade dee horta inaga hubiyo ma islaam baa mise waa gaal dee xabad hindi oo inala joogta markaa haddii la markhaati u noqo haba horta dee ma kuwii islaamkaaba waa in la mise waa kuwii gaalada ahaa oo waa in la kala hubiyaa imina la iska soo fadhiisayo madaxu la dooni maayo meesha fadhiya وللإسلام لا بمسؤولية الإسلام والحرية ولو بان هدو عدادو فسق أحدهما مدكون فاسق نمديسو هدي عداتو لولا مرقاتي هدو بلو قادي منكي كالصلاة دو فعما مايو صلاة دو ممتقو دو وانا مرقاتي سيوحلو قوري أما الله وذيبا dee fisq waaba ka sii daran yihinba waaba gaalaba cinda alcaqd ayaa cadday baana butlaanuhu waxa caddaaday inuu buray guurkaasi waxba kama jiraan wixii la meheriye la sameeyey leannu cadaaladii ayaa meesha ka baxday cadaaladii baa meesha ka baxday marka arkaanta guurku uu leeyahay waa shan hadda wuxuu inoo soo qaatay un saddexun buu inoo soo qaaa maisha macnaha wuu inoo soo qaaday shantiiba wax ka mida wuu inoo soo qaaday oo zawj iyo zawjadii wuu inoo soo qaado dee waa kii raalli ahaanshahooda inooga warramayo zawj iyo zawjo waa laba rugni waxau inoo soo qaaday weligii iyo shuruuddiisii wuxuu inoo soo qaaday shaahideynkii iyo labadii markhaati iyo shuruuddoodii waxau inoo soo qaaday siiqadii oo inay bilafdi taswiiji aw ilinkaax ay tahay shuruuddaana waan soo ururiyey maraan soo ururiyey baa jirtay oo aan qoraal kusoo gudbiyey kutubtii hore oo ilaa shan iyo afartan yani iyo waaxid oo hamsiin baan filayay inaan gaarsiiyey shuruudda loo shardinayo shantaa rugni marka insha allah day dhalinyaradii berigii hore qaadatiicid haysahaysato qolyaha kale insha allahu tacaala ha siiyo hala gaadhsiiyo faslu fii bayaani ilankixati albaaila waxa u fasel yahay ankixadiiyo nikaaxyadii baatilka ahaa waa kuwii hadii kole sheekha waxaynu ku soo barannay intuu marka uu qaybqaybinayo inuu sheego haddana inuu marka dambe tafaasiil ku soo celiyo oo salaadoo kale aynu ogeyn siduu u qaybiye marka hore haddana wixii uu qaybiye o dhan haddana dib tawaasiil ugu soo celiyey waxaynu nikaaxa oo kale siduu markaa waxaan beeci oo kale siduu aqsaamtii beeca intuu sheegay haddana markii dambe iyagoo tafaasiila uu sheegay iminka nikaaxa awalkiisa ayuu inoogu sheegay markaa qaybuhu u qaybsamayey markuu halkaa inoogu soo sheegay haddana iminka iyagoo mufasalo mid waliba shuruuddiisi iyo quyuuddiisi iyo waxa liyari wixiisoo dhan wadata ayuu markaa inuga soo celiyey markaa درس كده الدنباء يلقى سنوغني إن شاء الله تعالى والله أعلم